الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii konton iyo شhanaad kitaabka التdهيب في أdiلة mتن الغاية والتغريb mتن أbي شhuجاع في الفقه الشhاaفiعي kitaab الsبق والrmي baa l yihahda marka kitaabkani waa kitaabka lagu sheegay tartanka sabqigu waa baratan iyo tartamid iyo waramyi waa ganasho waa shabaaxtan sharcigu waxyaalaha ogol yahay oo tababarada la xiriira dadka tartanka iyo shabaaxtanka in la sameeyo waaye nooc tijaabo iyo dhoolla tusa weeye watasixu waxaa asaxaysa almusaabaqatu musaabaqa asaxaysa musaabaqadu waa tarta cala dawaabi bay ku dul asaxaysaa daabadaha daabadaha la tartansiinayaa dee rag baa saaran walmunaadalatuna waa asaxaysaa shabaaxta bisihaami leebab bay ku asaxaysaa iyaduna munaadala la yidhaahdaa midda hore lambarkeeda fiiri almusaabaqatu min asabqi baa laga keenay wahuwa taqadumu waa horumarka wاlmunaadalatuna min annadli wahuwa aramyu waa ganida wa tanaadala alqowm haddii la yihaahdo qoomkii tanaadala alqowm macnaheedu waxa weeye taraamow waa istuurtuureeno waxa weeyaan waa gantameen litadhara say u muuqato maxaa loo shabaxtamayaa say u muuqato mahaaratu kullin mid kasta maahirnimadiisa oo minhum ka mid a fi ramyi toogashada nin kasta mahaarada meeshuu ka gaaray shabaaxtanka iyo waxshiishidda inay soo baxdo baa waxaa la samaynayaa la shabaxtamaya markaasaa meel baa shay la dhigayaa waxaasaa waxa weeye leebabka lala dhacaya hadda xabadaa soo baxay ama wixii la mid ah markaasaa la ogaanayaa qofka la heli kara shantiiba qofkii saddex la hela ama shantiiba qofka la hela qofka la waaya iyo wixii la mid a sibaa lagu kala badinayaa ayib wahumaa tartanka musaabaqada iyo waxa weeye shabaaxtanku sunnatun weeye in kaanaa hadday labadoodu ahaadaan biqasdi ta'hubi diyaargaroobid qasadkeed qasadkeed liljihaad jihaad haddii loo diyaargaroobayo tartankan iyo shabaaxtanka jihaad ilaahay dartiis laisku carbinayo waa sunni wailaa haddii kale fahumaa mubaaxaani waa iska bannaan yihiin haddii kale waa iska mubaax mubaaxaas muxuu noqonayaa halkaas haddaan jihaadba hadda loo loogu talagelinaya dad baaba iska tartamaya ama wixii la mid ah fahumaa mubaaxaani kuwaasa kuwa iska bannaan weeyaan maa lam yaqsid bihimaa intuusan uga qasdin muxaraman xaaraan haddaan loola qasdin maa lam yuqsad bihimaa muxaraman xaaraan haddaan looga qasdin xaaraan waa maxay ka qadci dariiqi waddada goynteeda waxaa dadkan loo carbinayaa tababarka u qaadanayaan shabaaxtanka u gelayaan qudacu dariiq bay rabaan inay noqdaan waddada inay jaraan xaaraan baa looga qastay fa yaxrumaani markaa xaaraan weeye shabaaxtankaa iyo tartankaas waaye taasi waa mid awil mufaakharata haddaan loola qasdin faantan iyo watacaali isi sarraysiin dowladaha iyo dad baa iskugu faanaya ama qabaa'il ama ummado ama wixii la mid ah saasaanu u naqaan toogta ama tartanka u naqaan ama awoodyadu intaasay dhan tahay faantan waxaasaan haysanaabay soo bandhigayaan hub iyo ciidan iyo rag iyo tartan ah wixii la mid ah taas lama rabo wاlأslu fii mashruuciyatihimaa asalka kan u a labadan jilaysnaantooda qowluhu tacaalى ilaahay hadalkiisi weyr uu yihi waaciduu u darbada lahum gaalada ma اstaطactum waxaa awoodaano min quwatin awood ah iyo ganasho ah suuraة اأnfaal aayadda lixdanaad faqad fasara الnabiyu nebigu waa fasiray salى اllahu عalيه waslm alquwata quwadda aayadda ku jirta nebigu wuxuu ku fasiray biramyi ganid faqaala nebi wuxuu yidhi alaa hoy baraaruga ina alquwata awooda الرمي واجند ألا إن القوة أود الرمي واجند ألا إن القوة الرمي وشبعتك قوة أودان قال هذا ديار جروب وامحي تببرت قفكي كلام حب بدن يعني ما شاء الله بدن يدوسن كبر تببر يحب جراني ويش الجود لي يا أما لو أنا قاقيا رواه مسلم ودين ودين الحضارة وحكى الصح ويكوت المامسة ووناج وروى البخاري عن سلمة بن الأكوعي رضي الله عنه قال مر النبي نبي محمد بن صلى صلى الله عليه وسلم على نفر جماعة كوح ومن أسلم قبيلة ومقعد قبيلة غير أسلم غير هبل هدي لو دهو حبا عيب ما هو عادي غير هبل بي أهاين غير أسلم بي أهاين نمن كاس ينتظلون حالي شبح تميان فقال النبي باير صلى الله عليه وسلم irmuu gana oo gantama shabaxtama bani ismaaciila reer bani ismaaciilow ismaaciil nebi ismaaciil meel fog baa laga soo jeeda awoo u dambeeya nabi uga soo qabta waaye ismaaciil awlaadiisii iyadoo awlaaddii nebi aadan oo la yiri oo kale weeye macnaa hadda nebi ismaaciil waa nebi ibraahim baa dhalay faina abaakuma aabbihiin ismaaciil kaana wuxuu ahaa raamiyan gane toogta ah irmu gana shabaxtama wada laba qolaa tartamaysa wa ana aniguna waxaan la jiraa buu yidhi nabigu maca beni fulani labadiina kooxood kuwaasaan la jiraa reer beni fulani qeyb ka mid a iyaga weeye qaala wuxuu yidhi raawigu fa amsaka axadulfariqayni labadii shabaxtamayey midkood labadii kooxood midkood baa ka ka qabsaday ba ka laabtay biaydihim gacanuhii bay kala baxeen toogtii waxganiddii iyo shabaaxtankii bay gacnaha ka laabteen waa ka baxnay bay dheheen naga ciyaarta iyo toogashada iyo shabaaxtanka war maxaa jira fa qaala rasuul lahi yiri sal sl maa lakum war maxaa leedihin oo laa tarmuuna idnaan la gananayn ma wadaan qaalo waxay dheheen keefa narmi seebaa u gananaynaa u shabaxtamaynaa wa anta adigu macahum kuwa aa la jidhi qoladaa la jidhaa badanays annaga ma gelayna dheh soo nebigu ma dhehen anigu kuwaanaa la jiraa na waa ka baxnay bay dhehen ciyaarta nebi maxamed kuwa la jiraa badanayse iskaga baxay anag geli mayno faqaala nebi baa yidhi sal s irmu hadda ganta fa ana macakum kullikum labadiina waa idinla jiraa wada ha waa idin dhexeeya dhexdhexaad iyo cadaalad iyo garsoor weye marka koox bay ahayd nafar haddaa carabiga ku aragtid waa min alaaثatin ilaa casharatin saddex ilaa toban ama ilaa sagaal oo min arijaali rag ah raggaa loo isticmaala aslamna waa ismu waa magac oo liqabiilatin qabiilo u sugnaatay kaanat mashhuuratan qabiilo caana reer aslam la dhihi jira ismaaciilna ismaaciil bin ibraahim calayhim asalaam labadaba nabadgelyaha ahta laba nebi isdhalay weey fainahu abulcarabi nebi ismaaciil carab oo dhan aabbaheed weeye fa amsaka waa maxay macnaheedu amsakuu can ramyi shabaaxtankii bay ka istaageen warawa lbukhaariyu wamuslimu can ibni cumar radi allaahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalama saabaqa nebigu waa baratan siiye baratan baratan tartan siiye waaye bayna alkhayli fardaha allatii fardahaasoo udmirat la boglaalay farda la gaajeysiiyey baa nebigu tartan siiyey min alxayfaai meesha la yihahdo laga bilaabo ilaa aniyat lwadaaci ilaa aniyat lwadaac tartanku meeshuu ka bilaabanaya markii la tartamayo waa in la yaqaan meeshuu ku dhammaanayana waa in la yaqaan iska orod maaha wasaabaqa nebigu waa tartansiiyey bayna alkhayli fardaha allatii taasoo lam tudammar aan la boglaalin oo la gaajayn min athaniyati laga bilaabo ilaa masjidi bani zureyqin ilaa masaajidkii reer bani zureyq masjid bani fulan waa la dhihi karaa haa masjid bani fulan ama qof sheikhaa loogu magacaabayaa masjid saxaabi hebel masjid sheekh hebel waaye wixii la mid ah wa ana cabdallaahi bni cumar saxaabiga la yidhaahdo radia allahu canhuma kaana wuxuu ahaa fii man buu ku jiray rag saabaqa biha ku baratamay fardaha waa la fuulaya markaasaa la cayrinaya saasaa laba dhisinbaa saa la iskugu cayrinaya kii hormara baa la ogaanaya qolada dheeraysa waaya udmirat macnaheedu waxa weeyaan iyo wadumirat suminat awalan marka hore waa la cayilinayaa fardaha uma qullila calfuhaa calafkeedaa la yaraynaya calaf hadda waa la barta geedahan la siinaya xoolaha calafkaa laga soo yaraynaya inta marka hore la cayiliyo baa laga soo jaraya daaqa xoogaa xoogaa wa udkhilat makaanan meel baa lagu xiraynayaa waay wajullilat waa la reeriyeynayaa xataa yaksura caraquhaa ilaa dhididkeedu bato gaajana xoogaa waa la- loo samaynaya inta calafka laga yareeyo xeraa la gelinayaa ee waa reeryaa la saarayaa waa dhididaysaa waxaa rarane tababar wax soo han bay noqonaysa xataa yaksura caraquhaa wayajifa hadhowna qallalo dhididku waaya hilibkeedaa xooga yeelanaya orodkeedaa wuxuu noqonayaa mid daran marka xaggee laga bilaabayay min alxayfaai waa meel madiina mowducun biqurbi lmadiina waaya ayay ahayd amaduhaa waxaa looga jeedaa gaayatuhaa meesha socodku ku dhammaanayo wa nihaayatu masaafati sabqiha orodkeeda iyo tartankeeda masaafadeeda meesha ku dhammaanayso kuwaasaa dheereeya fardaha hore min athaniyati alla ay thaniyat lwadaac middaani waa haniyat lwadaac dalaca albadru calayna min haniyaati lwadaaci haniyat lwadaac waa meel caana wahiya fi lasli adariiqu waxaa karin waxaa la yihahdaa waddo dariiq ila ljabali buurta aaddah awi fiihi ama buurta dhex madhoo karinta ka dhex dhacda buurta dhexdeeda waa la yidhaahdaa watajuuzu lmusaabaqatu tartan waa bannaan yahay baratan walmunaadalatu shabaaxtan calaa shardi maalin maal in la shardiyo xoolaa la kala shardisan karaa laakiin waa bishuruudi ilaatiyati shuruudda hadda casharka noogu imaanaysa insha allahu markii la helo xoolaa la- la dhigan karaa wa tusamaa cindaidin markaa waxaa la yihahdaa rahaana waxbaa la dhigayaa meesha rawa alimaamu axmedu fii musnadihi can anas bni maalikin radia allaahu canhu walxaal qad su-ila la weydiiyey akuntum ma ahaan jidheen turaahinuuna kuwa rahan dhigtaa calaa cahdi rasuulilah xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi nacam haa laqad raahana calaa farasin oo oo faraskaasoo lahu nebiga u ahaaday yuqaalu lahu la dhihi jiray sabxata yuqaalu lahu sabxatu baa la dhihi jiray fasabaqa naas dadkiibuu ka tarta ka badiyey waaye fahasha lidaalika arrinkaasuu ku farxay waa acjabahu waana cajab gelis markii kaanin badiyey aad buu usoo dhoweeyey macnaha fiiri laqad raahana ey rasuulullahi wey nebiga waxa weeye rahan xoolow bixsho wey faras waxaa la dhihi jiray subxa ama sabxa min qowlihim farasun saabixun waa faras dabaalanaya dhahan idaa kaana xasana madilya deyni labada jeeni taagidoodu yaa markay tahay mid wanaagsan filjaryi orodka farduhu qaab bay jeeniyaasha saa ugu qaadaan oo cajaa'ib ah marka uu faras si fiican u tababaran yahay aada u qurux badan baa la yidhahdaa waa dabaalanaya farasku saa qoobabka yidhaahdo fahasha ay tabasama nabigu waa dhool bira markuu faraskiisi badiyey wa adhara irtiyaaxa inuu raalli ka yahay oo ku faraxsan yahay muujiye waqad takuun wa takuunaani baratanka iyo shabaaxtanku waxay noqdaan fii jamiici aalaati lxarbi qalabka lagu dagaalamo dhammaantood qalabka lagu dagaalamo dhan baa dhoola tuska lagu samayn karaa diyaaradaha kaarayaasha taangiyada beebayaasha qoryaha waxay doonto ha noqoto gaariyaasha waxaasoo dhan baa noqon ka dhaha waaye iyo mucadaatiha qalabka loo diyaariyey aalatulxarbiga wamaa yanfacu fiiha wax kastoo dagaalka wax ka tari kara waa limaa rawaahu abu daawud watirmidiy wakayruhuma can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebig wuxuu yidhi laa sabaqa tartan ma jiro ilaa fii khufin wax khufle mooyaane khuf ey waaye wax khuf leh waxaan cagafta le maaragta geelaa leh mooyaane wax kaloo lagu tartami kara ma jiraan kow aw xaafirin ama qoob leh waa la fasirayaae aw naslin ama caarad leh waxaasaa lagu tartami karaa sabqa waxaa weeye wax xoolahay la kala shardisan karo saddexdaasa ay ku bannaanta macnaha huwa almaalulmashruudu fi sabqi waa xoolaha loo shardisto tartanka marka khuf waxa leh waa maxay aydii khufin wax khuf leh walmuraadu waxaa looga jeeda alibil geelu cagaf adag buu leeyahay cag ballaaran ama xaafir leh xaafirkuna dii xaafirin qoob wax leh walmuraadu alkhaylu fardaha qoobab leh wamaa yulxaqu bihaa iyo wixii la haleeshiiyo ama naslin caarad leh waaye waa alqismu aladii qaybta yaj- yaj- alqismu aladii yu- yajrax min asayf waa qeybta seefta wax dhaawacda caaradda ilaa seefta caaraddaas caarad bay leedahay af waay min asayfi iyo warumxi waranka iyo wasahmi leebka iyo wanaxwihima wixii la mid a walmuraadu arramyu bihaa way adda kuwaana lagu shabaxtami karaa fasaara macna alxadiidi wuxuu noqday laa yaxilu akhdulmaali xoolaa in la qaato ma bannaana bilmuraahana muraahanadaas iyo tartankaas ilaa fi halaaثati اlmadkuurati saddexdaa lasoo sheegay mooyaane waqad kaanat aalat اlxarbi iyo wacuddatahu qalabka dagaalka iyo agabkiisa fayulxaqu bihaa waxaa la haleeshinayaa kulu maa kaana kadalika wax kasoo la mid ah xasba zamaani xasaba zamaani walmakaani waqtiba waxaa soo baxaya hub gaar ah makaan kasta waxbaa la isticmaalaa maanta haddaan seeftii shaqaynayn iyo warankii iyo leebkii shayaal kalaa booskii ku jira kana awood badan kuwii baa la mida weeye marka shuruud baa jidha shuruuddaas waxaa ka mid ah waa tanaa idaa kaanat ilmasaafatu laakiin waa inay masaafada tartanku tahay macluumatan mid la yaqaan inta la ordayo waa in la yaqaan horta sharaxa hore uu sii wado wuxuu yidhi wa amaa kayru maa dukira waxaa lasoo sheegay waxaan ahayn falaa yajuusu akhdulmaali caleyh xoola laguma kala qaadan karo wayajuusu tasaabuqu fiihi laakiin tartan waa ku bannaan yahay kuwaan cagafta leh iyo kuwaan caaradda leh iyo kuwaan qoobka leh wixii aan ahayn xataa tartanku waa ku bannaan yahay bikayri shardilmaali laakiin waa ina xoola lagu kala qaadanayn haddii dibidii iyo waxaa lo-dii iyo laisku cayrinayo waa lagu geli karaa tartanka laakiin xoola laguma kala qaadan karo laakiin kuwan kale xoolaa lagu kala qaadan karaa shariidata allaa yakuuna fiihi iidaam tartanka marka la gelayo waa inaysan dhibi ugu sugnayn liinsaanin qof aw tacdiibin cadaabid lixayawaanin ama xayawaan waa inaan la dhibayn la cadaabayn ama qof waa inaan la dhibayn masaafada waa in la yaqaan kow wa idaa kaanat ilmasaafatu macluumatan wa sifatu lmunaadalati qaabka shabaaxtankuna waa inay tahay macluumatan mid la yaqaan hebel baa balaabaya qofkiiba hal mar buu ridaya qofkiiba laba jeeruu ridaya qofkiiba saddex jeeruu ridaya inta lagu kala badinayo qofkii intaa keena weeye waa in laisla yaqaan wayukhriju lciwada kharashka ciwadka iyo xoolaha waxaa bixinaya maalka axadusulmutasaabiqayni labada tartamaya midkood lama rabo inuu dhaho annagu intaasaan bixin anna intaasaan bixin marka xoola la kala qaadanayo hal qof waa inuu sheego hal qof baa dhahaya haddaa iga berisid waxaasaa leeda haddaan kaa badiyana dee waxaygii baa ii haraya iyo haddaan kaa badiyana adna waxaasaa isiinaysaa maaha waa inaan labadii dhinac xoolaha laga sheegin xataa idaa inahu idaa sabaqa markuu badiyo kii xoolaha sheegay istaraddahu xoolihiisa wuu soo ceshanaya ilaa isagaa bashe iyuu xoola siinaya wain subiqa haddii isaga laga badiyana akhadahu saaxibuhu maalkii waxaa qaadanaya saaxibuhu baa qaadanaya saaxibuhu baa lahu maalkii qaadanaya wain akhrajaahu labada qofba hadday xoolaha baxshaan anna waa bixin buu yidhi anna intaasaan bixin anna intaas lam yajuz ma bannaana ilaa hal mara mooyaane ilaa an yudkhilaa inay soo dhexgeliyaan baynahumaa dhexdooda muxallilan qof muxallila u xalaaleeya nin saddexaad oo iyaga la mid ah oo sidoodoo kale tartanka la gala saddexdood isku mar hadduu meesha soo galo labada ninba xoolaha waa sheegi karaa ninkaas saddexaad awgiis bay xalaal ku noqoto lianna kula minhumaa horta haddii mid kasta xoolaha sheego calaa khatari an yaqnima ow yaqnima nin kasta khatar wuxuu ugu jiraa inuu faa-iido ama inuu qaamoobo markaa dad xoola kula cayaaraysid ama qaam baa ku fuulayso adaa lagaa badin ama adigaa badinayo adaa qanimaysanaya khatartiana lama kala garanayo meelay arrintu marayso waaye wahadaa qamaar taasna waa qamaar falaa yajuusu ma banaana qamaarku wajaaza min axadihimaa midkoodba ay xaggiis ka bannaan tahay waa lintifaa'i suurati lmuqaamarati qamaaridda suuradeedii baa meesha ka baxday almadkuurati la sheegay ilaa ninkaas hadda khatar kuma sugnay hal nin baa xoolihii sheegay wayajuusu an yakuuna alciwadu mashruudan min kayrihimaa waxaa dhici kadha oo bannaan xoolaha labadooda mid aan ahayn ee kale qof saddexaad inuu ballan qaado cayaara kambanigaana xoolaha bixinaya ama qofkan ama shirgadan waa qoladii bixis- badisaan siinaynaa tartama ka an yashridahu limaamu imaamkii baa shardiyey min beytilmaali bangigaa bixinaya la yidhi xoolaha bangiga muslimka imaamka madaxweynaha bixinaya guddoomiyaha bixinaya haye aw amase axadu raciyati shacabweynaha mid ka mid a baa ballan qaaday min maali xoolihiisa aniga dukaankayga iyo kambanigaygaa bixinayo yiri tartanka hala galo waa labo lisaabiqi minhumaa buu u ballan qaada kii ta- dheereeya aw lia- liaxadi lmutasaabiqayni kuwa tartamaya midkood marka ilaa an yudkhila baynahumaa muxalilan ay shaksan haalian shaksi saddexaadoo yukaafiuhumaa labadooda u beegtoomaya fii shuruudi musaabaqa shaksi saddexaadoo iyaga la mid ah in la helo mooyaane oo soo galo wa sumiya muxalilan baa lagu magacaabay liannahu yajcalu caqda caqdigaana wuxuu ka dhigayaa xalaal caqdigaa xalaal noqonaya waa lintifaai suurati lmuqaamara qamaaridda suuradeedii baa anfowday biwujuudihi ninkan helidiisa cala wajhi lmadkuuri marka saddex nin bay noqdeen kani wuxuu yidhi malyan baan bixin kana malyan nin saddexaadna waa yimi fain sabaqa hadduu hormaro ninkii saddexaad akhada alciwada xoolihii isaga qaadanaya xoolehee labaduba xoolahay sheegeen labadiiba uu ka badiyey boqol iyo boqol baan bixinayna ama malyan malyan isagii baaba ka badshay xoolihii keena waya waa lagaa badshay haye wain sharax wuxuu yidhi wain sabaqa maca axadihima labadoodii midkood lacagta sheegay xoolaha iyo kii dhexdhexaadkaa ee lasoo geshay labadaasaa wada badiyey labada isku mar bay meesha gaareen orodkii labadii xoolaha sheegtay midkoodna waa laga tegay boorkaa loogu jiyey haddii labadaani badisay akhadal ciwad akhada alciwada xoolihiiba wuxuu ka qaadanaya almashruuda la shardiya min alaakhari kan laga badiyaa laga qaadanaya kan kula badiyey ya wa waa isxoreeyey waxba laguma leh iyo waxoo la siinaya kii laga badiyey buu ka qaadanaya ninkaas saddexaad wa in subiqa haddii ninkii saddexaad laga badiyo lam yaqram isagoo cidna waxu magdhabi maayo waa ninkii muxalilka ahaa cid uu waxu magdhabayo wuxuula u celinayo ma jidho saasuu noqonaya ayib wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab